annaga waxaan rabnaa nidaamkayaga qofkii isku daya inuu ku ciyaaro allaahumma magac kasta ha sheegto mastawo kasta ha isticmaal xildhibaan baana ha yidhaahdo wasiir baana ha yidhaahdo taliyaana ha yidhaahdo askari baana ha yidhaahdo ugaas baana ha yidhaahdo hadduu go'aansado nidaamka aan ku dhibtoonno ee hadda halkaan maanta wanaagga aan marayo sharaftiisa aan u fadhinno inuu ku ciyaaroo liin ku dhiijiyo qofkii damco waxaan rabnaa kashi lagu dhufto inay weligeed ummadda ka shaqayso inay weligeed ummadda ka shaqayso meeshii la yahaa baydhabo doorashaa ka socoto waxa ka jirana xogaal baad ka tihiin baabuur dad laga soo hormariyo labaatan wasiiroo la isku soo daro barnaamij waad aragtaan annaga doorashaan u soconnaa qofkii rabo inuu doorasho galo waxaan ogolnahay isagoo nabad ah oo ammaan ah oo shaksi ah inuu eroboorkaas ka soo dego ma dhibaateynayno cod buu xaq buu leeyahay soo dhowo baan la haynaa wax barbareema kuma qabno laakiin waxa dadka qaarkiis lagula dhaqanaya ciddii noola timaado awood baan u lehna inaan garoonkan ka celino soo ma yeeli karno ya allaahuma darajo kasta ha sheegto darajo kasta ha sheegto waxaa ka horayso qofka rabo sistamka aan ku noolnahay sistam aan ahayn inuu nagu dhaqo oo waxaana raalli ahayn ka sameeyo horta annaka marka hore inuu naxaaqa habana buufiyo hadduu rabo hal maalin saas qofkii ka suurto gasho inaan rabitaanka annaga uuna dabamariyo wuu yeeli karaa laakiin intaas wixii ka duwan waxaa ogolnahay qof gaar kursi ula ma jiro qof gaar boqortooyo weligiis haysanaya ma jiro laakiin waxaan rabnaa wadda nabad ah oo ummadda qofku uu suban yahay musharax waa la yaqaanaa waa kii keligiis iska imaan jiray waa kii dhihi jiray war waxaanaan rabaa laakiin qaab awoodeed haddaan darirno waxaan u malaynayaa waxaan wadanno ma ahan bakoorooyin ma aha soo saas maaha